waxaa ka taagan dhibaato cunoxumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la-aanta iyo raashinka cariyo ee galay iyo maxeeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto waxaad moodaa xogoo in annaga laftirkeena mas-uuliyadda dhinac naga soo saarayso waxaa moodaa nimankan ciidanka ee howlahan ciidan hayay in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo daba kacaan ciidamada muxuu ahaa qoladan nabadiidka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan sababuna waa sababo laska qiyaasi karo oo ciidamadeena xooga dalka soomaaliyeed waxaad moodaa inay aada ugu xiran yihiin muxuu ahaa faafiyeynka ciidamadan ajnadiga ah naga jooga hadday tahay dhinaca sisaabta iyo faafiyeynka inkaba marka in dib layskugu noqdo oo runtii dariiqyada la furo maxaa yeele ma yara sideed degmo ma yara magaalada qaarkood dhibaatooyin aad taagan sida magaalada xudur iyo waajid iyo gulo burti iyo ceelbuur iyo runtii dhibaatooyin waaweyn aa ka taagan macluul badanaa shaati aadan lahayn ku xaragoontiisa wax furxan maaha inaadan shaati aadan lahayn ku xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay waxaa laska qaadhihi karaa markaad aroorka la tagtid shaatiga inuu yiraahdo isiib oo qofki lahaa oo meesha xafladda kugu yimaado ciidamadeenna markaan runta cabiro waxa weye waxay aada iyo aada ugu tiirsan yihiin taasleynta ciidamadan ajiradiga martida nooca dabcan qorshe waa jiray laakiin waxaad moodaa in qorshahaas caqabato ay ka hor timid anugu hadda aanan meelahan ka sheegi karin laakiin ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumadda ku tiirsanaansho aada u weyn oo lagu tiirsan yahay ciidamada ajiriga daraaddeed runta marka la hadlo anigu hadda ansom uma hadli karo laakiin kuma qanacsani in aysan anson awoodin in taafleynta ciidankeena siinayso ay taafleeyaan si yani dariiqyada loo furo laakiin haddii iyadu weydiisid boqol sababood oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegaya aada baan uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo degmooyin la xoreeyey oo misna aan lala xiriir karin oo hadda masalan waajid iyo xudur afartan maalin ka hor ayaan raashin u rabnay waxay ku xayran yihiin magaalada baydhabo xerada amsom ayay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo waana nasiib darro runta marka loo hadlo loogama waayin run marka loo hadlo in magaalooyinka dariiqyada la furo laakiin waxa aanan garanaynin oo runtii qaab daran ayaa ka socdo waana nasiib darro waxa dhacay iyo waxaa socdo dabcan waxaan ammaanayaa wasiirkii hore ee muxuu ahaa amniga runtii geesinimada iyo mataqaanaa dhaqanka cusub uu bilaabay qof walbaba markii bareesharka iyo dhibku ka bato muxuu ahaa u waayo taafleyn iyo mataqaanaa dhiirgelin u waayo dabcan dhaqankaas oo wasiirka uu bilaabay ayaan u malaynaya in loo wada dhuran doono